magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay horumarinta biyaha arrimaha barakacayaasha iyo sidoo kale taageerada caruurta waxaa kulanka shir guddoomiyey wasiirka wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed waxaana sidoo kale goobjoog ahaa madax ka socotay hay-adda unisef wasiirka wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaa ka warramayay ahmiyadda kulankan wakiilka unisef ee cusub sandra latuuf waxa ay kulan la qaadatay wasaaradda qorsheynta ay kula qaadatay wasaarado oo ah kuwa line ministerska ama wada shaqaynta ka dhexaysa iyo unisef ooay si wadajir ah uga wada shaqeeyaan barnaamijyada iyo mashaariicda ka socota ee dowladda koonfur galbeed waxaana ka mid ahaa wasaaradaasi wasaaradda qorsheynta oo lagu qabtay shirkaasi iyo wasaaradda biyaha iyo korontada wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka wasaaradda gargaarka iyo maaragtay maareynta masiibooyinka iyo wasaaradda cimilada wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo maaragtay wasaarado kale oo ka tirsan dowladda koonfur galbeed waxaa runtii diiradda lagu saaray shirkaasi soo dhoweyn kadib iyo mahadnaq looga mahad celiyey hay-adda unisef sida ay mar walba ula garab taagan tahay shacabka koonfur galbeed iyo dowladdaba taageerada iyo maaragtay iyo iyo wada shaqeynta joogtada ah ay maaragtay siiso waxaana focuska ama waxaa diiradda lagu saaray maadaama hadda wakhti adag lagu jiro oo dhinaca dhaqaalaha ah oo kaalmadii maraykanka uu bixin jiray ay istaagtay in oo ma aragtay la barataayusgareeyo ama muhiimad la siiyo sidii loo horumarin lahaa arrimaha ilmaha caruurta iyo hadday noqon lahayd dhanka caafimaadkooda waxbarashadooda iyo nafaqeyntooda intaba marka waxaan runtii aan isla garanay in guddi farsamo ah loo sameeyo oo arintaas ka socda guddi farsamo oo ka socda hay-adaha ay wada shaqeynta ka dhexeyso unisef iyo tiimka unisef oo ayagana baydhabo oo xaruntooda tahay inay ka wada shaqeeyaan ma aragtay robosal ah sidii looga faa'iidaysan lahaa ama dhaqaalaha yar oo maanta la hayo sidii looga faa'iidaysan lahaa oo loogu maaragtay horumarin lahaa arrimaha caruurta caafimaadkooda nafaqeyntooda iyo waxbarashadooda intaba runtii wuxuu kulankaasi ku dhacay jawi aada u wanaagsan iyadoo hay-adda unisef ay runtii lafdhabar u tahay barnaamijyada hadday noqon lahayd dhinaca waxbarashada caafimaadka biyaha biyaha iyo maaragtay iyo cimilada intaba iyo social serviceska ama adeega bulshada intaba ay lafdhabar u tahay maaragtay waxaan uga mahad celinay taageeradooda joogtada ah kulankaasina si wanaagsan ayuu kusoo dhammaadeen hay-adda unisef iyo maamulka koonfur galbeed ayaa leh xiriir wada shaqeyn ah oo ku aadan horumarinta caruurta iyo dadka nugul